فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada alkataa'ib oo baahisa qayb ka mida sawirada dagaalkii lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay deegaanka waniile ee wilaayada galgadood sharaxaad iyo isdul istaag aynu ku samaynayno sawirada ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena jenaraal ka tirsanaa saraakiishii hore ee sirdoonka oo dhaliilay hannaanka shaqo ee sirdoonka dowladda federaalka qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka caadley oo ka hadlay weerar ay kala kulmeen dowladda federaalka waxaan meesha ka marneen akhrinta dhiganayaasha iyo dhigano muhiim u ah qof weliba xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamkana waan soo gudbin doonnaa waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa kow iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna lix iyo tobanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisa qayb ka mid ah sawirada dagaalkii lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay deegaanka wanileh ee wilaayada galgaduud dagaalkaas ayaa lagu dilay in ka badan toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana lagu dhaawacay soddon iyo siddeed kale haddaba sawirada waxaa noo sharaxaya oo isdul istaagaya waryaheena maxamed cali maxmed aad baad u mahadsan tahay goordhow mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay baahisay sawirada dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle oo dhaca duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sawirada oo gaaraya ilaa laba iyo labaatan sawir ayaa waxa ay mu'asasada alkataa'ib ku soo bandhigaysaa qaabkii ay u dhaceen dagaaladaas iyo khasaaraha askarta dowladda federaalk lagu gaarsiiyey intaba ee qeybaha hore ee sawirada waxa ay soo bandhigay xilligii uu weerarku dhacayey ee waxaana sawirada lagu arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo rasaas ooda kaga qaadaya askar ka tirsan dowladda federaalka sidaba caadada u ahna askarta dowladda federaalka waa ay firxanayaan ee waxaana dhulka howdka ah ku eryanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intaasi kadib waxa ay sawirada ay baahisay mu'asasada alkataa'ib soo bandhigayaan meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka ee kuwaasoo daadsan ee halkii lagu dagaalama waxayna askartan isugu jiraan kuwa milatariga ee dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda badi askarta ayaa xabaddu waxa ay ka haleeshay meelo halis ah qaarkoodna aad ayay u dhiig baxeen waxa ayna afka la galeen dhulka bacaadka ah sidoo kale sawiradu waxa ay soo bandhigayaan hub nuucyo kala duwan leh oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaaladii cuslaa ee maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle ee ku yaala duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud hubka lasoo bandhigay ayaa isugu jira qoryaha a k ka loo yaqaano kuwa bkmyada ah iyo qorayga loo yaqaano r b g ama zamanka sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya rasaas kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaalada dagaaladan maalintii shalay ka dhacay deegaanka waninle ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay ugu yaraan toddoba iyo labaatan askari halka looga dhaawacay soddon iyo siddeed kale waxaana qaar ka mid a dhaawacyada askarta dowladda federaalka la geeyey magaalada muqdisho halkaasoo uu ku booqday taliyaha ciidamada dowladda federaalka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaana ku soo maqan balse markaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta weerar ka miniya qarax iskugu jira askar ka tirsan dowladda federaalk kula beegsadeen inta u dhexeysa degmooyinka luuq iyo dolow oo ka tirsan gobolka egedu waxaana weerarkaasi ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka madaaris ku yaala ghaza oo ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah oo ay duqin la egteen diyaaradaha dagaalka ee sahaayanada iyo khasaaro xoogan oo ka dhashay maktabka warfaafinta ee maamulka khaza waxa uu sheegay in ciidamadii yuhuudda ay ku kaceen laba xasuuq oo waaweyn ayna ku dhinteen dad badan oo shacab ah midka koobaad ayaa waxa uu ka dhacay dugsi ku yaala xerada nusiraad oo taabacsan hay-adda onorwa waxaana ku shahiiday sida ay xogtu sheegayso in ka badan lix iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo saddex ruux oo kale xasuuqa labaad ayaa waxaa martigelisay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana ku shahiiday toddobiyo toban ruux lix iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen tirada guud ee shuhadada muslimiin tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegeyna waxa ay gaartay in ka badan soddon iyo sideed kun toddoba boqol toban iyo saddex ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo sagaal kun boqol lixdan iyo lix ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadii dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ciidamada yuhuuddan ay si arxandarrah u beegsanayaan dadka barakacayaasha ah dugsiyada taabacsan ayadoo norwa ee qaramada midoobe u qaabilsan marinka khaza kuna yaala xerada nusiraad ayaa waxay tiraahan yihiin in ka badan toban madaraso waxaana ku hooyanaya oo gabaad ka dhiganayay in ka badan siddeetan kun oo ruux oo barakacyaal ah ciidamada arxanka daran ee yuhuudda ayaana waxay bartilmaameysanayaan meel walbo ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah maba kusii jirta magaalada khanyunis taasoo ay mar walba sheegaan inay aamin tahay haddana ay ku xasuuqayaan dadka rayidka ah tobankii maalmood ee ugu dambeeya waxa ay ciidamada yuhuuddu beegsadeen shan madraso oo taabacsan hay-adoo norwa waxaanay duqeymahaas sababeen dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah oo gaadhay dadkii halkaasi ku sugnaa isbitaalka lindonesia ku yaala deegaanka sheekh zuweyd duqan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan wasaaradda waxbarashada ee maamulka falastiiniyiintu waxa ay sheegtay in tan iyo dagaalka khaza tirada ardayda ku shahiiday duqeymaha cadootooye ee yuhuudda ay gaartay in ka badan sagaal kun boqol soddon iyo sideed arday halka ay dhaawacuduna intaa ka badan yihiin madaxweynaha ruushka putin oo sheegay in nolosha trump ay halisku jirto madaxweynaha ruushka ayaa si cad u sheegay inay khatar ku jirto nolosha madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo maalmo ka hor ka badbaaday iskuday dil putin ayaa sheegay inay shaqayn weeyeen hanaan kastooo la iskugu dayay in looga joojiyo doorashada inuu galo waxa uu tixraacay dhowrkiis iyo sumcad dil lagu sameeyey trump si loo maxkamadeeyo doorashadana looga saaro waxa keliya ee harayna wuxuu ku sheegay putin waa in la dilaa trump madaxii hore ee golaha ammaanka yuhuudda oo sheegay in yuhuudda ay ku fashilmeen dagaalka khaza madaxii hore ee golaha ammaanka qaranka yuhuudda ayaa sheegay in sahaynada yuhuudda ay maanta wajahayso dagaal ka duwan kii ay la kulantay sanadkii labada kun afar iyo tobankii mowqifka istiraatiijiyadda yuhuuddana uu xumaaday iiraan iyo xulafadeedana ay sii xoogeysteen marka la eego xaaladda hadda jirta ee soo food saartay gumaystaha yuhuudda kadib dagaalka duufaanul akhsa ayuu tilmaamay jenaraal giyore eladhandi oo hadda howlgab ah maruu la hadlayay wargeyska iyo diicood daxranood dagaalka khaza maanta aad ayuu ga dhib badan yahay uguna xanuun badan yahay dagaalkii casfun maakuul ayuu hadalkiisa sii raaciyey inkastoo gobolka ay dhinacyada ishaye ay isku mid yihiin haddana aysan jirin wax isku mid ah oo u dhexeeya labada xaaladood isagoo ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in la fahmo isbeddelka baaxadda leh ee dhacay tobankii sane ee lasoo dhaafay taas oo sidoo kale saameyn doonta tobanka sane ee soo socda howlgalkii casfun maakuul ayaa ahaa dagaalkii ugu dheeraa ee dhex maray kooxaha waciska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada gumaystaha yuhuudda kadib howlgalkii duufaanul akhsa waxaana uu socday muddo konton iyo kow maalmood ah waxaana ku shahiiday in ka badan laba kun oo falastiiniyiin ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan siddeetan kun oo qof waxaana ciidamada yuhuudda dagaalkaasi looga dilay lixdan iyo sideed askari boolkigami oo mar kale ku guulaystay madaxtinimada dalka ruwanda guddiga doorashooyinka ee dalka ruwanda ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada kama dambeyska ah ee doorashooyinka madaxtinimada dalkaas guddiga waxauu ka dhawaajiyey in boqolkiiba sagaashan iyo sagaal codkii la tiriya uu helay boolkigami oo xilkaasi madax tilmahayey tan iyo sanadkii labada kun labada xisbi ee la tartamaysay isaga soo xushay waxay heleen iskugeen wax ka yar hal boqolkiiba sida uu guddiga sheegay wararka waxay intaa ku darayaan in ilaa iyo sideed musharax laga reebay tartanka maadaama aanay buuxinin shuruudihii diiwaangelinta madaxtinimo kagami ayaana kelimad mahadcelina u jeediyey dadka reer ruwanda maadaama uu sheegay inay doorteen markii afraad natiijada la soo saaray waxay tilmaamaysaa heer aada u sarreeya waxayna u dhowdahay ama ay tahay boqolkiiba boqol in dadka codkooda ay siiyeen ayuu yidhi intaas ayaan caawa dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaag dhakhtarka xanuunka baabasiirka doctor kamil oo waayahan ka howlgelaya isbitaalka kuyabrow ayaa sheegay inuu muddo kooban maqnaan doono isagoo ka waramay xanuunkan baabasiirka iyo halka ay daweyntiisu u marayso waryahena mubaarak cumar mubaarak oo la kulmay dhakhtarka ayaa ugu horeyn weydiiyey halka ay shaqada u marayso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه وان دوحي ولالكي آد إي آد باد ما سنتهي الله يعزك إلى كشرفه آه بلشا وحاد وهيسان شقة بدن ومهمة وهيسان آه آد بانو في عنهاي بلشا دينا وبلشا وناكسا ما شاء الله maalintii horena markaan imid waxooga aan joognay agagaarkan kuyubiru iyo deegaankan oo dhadhow waxaan markaan u shaqaynay ee, roob baa yimid xilli roobaadaan la kulannay marka annaga laftiga iyagu gobollada dee ka shaqayntiisu waqti koowaad ay noo tahay horey aan u noqonnay marka bulshadii intii aan waagaasi fursad u heshay aan u helay inaan la shaqayno ee, aad iyo aad ay isku bedeleen wax badan boqolkii sideetan ee, way isbedeleen inkastoo daawadu badana badankoodu qabiyo u tahay ee, weli u socoto qaybta labaad aan ku jiro oo dhammaystirka ma intay dhammaysatana yar tahay marka waa weli waaye laakiin ee, waxaa noo soo noqonayay maasha allah ee, wax badan wax badan dadku way isbedeleen aad bay u fiican yihiin halihii dhinnaana waa dhammaystirmi doonaa xanuunkan isagaa dabiicad ahaantiisu wuxuu ahaa xanuun waqti badan jirkiisa qofka ku jira waa isagoon ogeyn ee, waxaana laga qaadaa caloosha adkaata constipationka laga qaadaa imsaakul badni waxa la yidhaaho calool saxro adkaataa laga qaadaa marka saameyntiisu way fara badan tahay aad iyo aad bay saameyntiisu fara badan tahay xanuunkan dadka qaar waxay raadinayaan ama cuncun salka ku yimaada ama dhiig ama nabaro soo baxbaxa ee, keli ay u yaqaanaan bawaasiir ma aha xanuunkan hemerodiska la yidhaho afka qalaad bawaasiirka ah qormaley la yidhaaho saameyntiisu waa fara badan tahay waxaa ka mid ah ee, qofku hurdo badanuu dareemayaa hurdadiisu waa badnaanaysaa qofka daal fara badanuu sameyn dareemayaa kuleel badanuu dareemayaa habeenkii inta hore oo dhan hurdadiisu way badnaanaysaa hurdo badan oo qarowqarow uu dareemayaa laakiin markuu ku raagan hurdadaasi way yaraanaysaa subaxdii markuu kacayo daal fara badan margi xanuun dhabar xanuun cagahur lafagaraac aajis badanuu qofku dareemayaa wahsi badanuu qofku dareemayaa xanaaq badan reerihii iyo ilmihii iyo maadka asxaabtii iyo tiimka shaqada oo kale iyo dulqaadkiibaba iska yaraana wax yar haddaa hadal lagu celceliyo waa xanaaqa qofku halmaan badan oo saa'idna waa sameynayaa wuxuu meel dhigto qofku garawaaxu waxa fita uu garawaaye wax yar hadduu socdana qofku wadno garaac badan iyo tabardarribuu dareemayaa wahsi badan ayuu sameynayaa qofku wuxuu ka shaqayn lahaaba oo dhan buu ka caajisayaa ee, walbahaar badan iyo fikir badanna waa qofku sameynaya maskaxiya maskaxdiisu saameynuu ku sameynayaa Ee, sidaasoo kale qofka isaguna waa waa noocyuu kale leeyahay nooc qaar baa jira uu qofku weydka dhigay oo miisaankiisu dhumayo cuntadu ka istaagayso oo daal fara badan u keenayo qaarna qofku waaba bararaya uuna miisaankiisu saa'id ka dhigaya uuna waa waa daal badan u keenaya sidaasoo kale wuxuu sameynayaa xagga oo cibaadaadka guryaha rag iyo dumarba hamigii waa yaraanaya tabardarri saa'iduu u keenayaa ee, isbedelaa imaanaya xubnaha maad garatay oo taranka isbedela ku imaana rag iyo dumarba qaleel iyo tabardare a imaanaya marka ee, xanuun oo laga sheekeyn karin waayo xanuunkan oo aada u qoto dheer marka loo fiiriyo ee, qaar baa xataa wuxuu sameynayaa ee, hamiga waa yarena isbaarmada ama ukumaha maad garatay ilmuhu ka abuurmayaanna hoo khafiifu ka dhiga hoos u dhigaa si ayna ilmuhu abuurminuu ka dhiga aragtida indhuhu dhaawacaya meeluu markaasi yacni xanuunkani ee, anigu waxaan idhaahaa sina umaroone xanuunkan waa xanuun oo meeluu ka tegan lahayn buwaaye marka insha allahu tacaala laakiin qofku markuu daawo qaadanayo horey buu isbedel uu dareemaa dhabar xanuun daalkii ee, lafaha ee, xididada jirka oo kale kaadida oo mareenka oo kale waxyaalo badan maad garatay isbedel uu keena insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa in si fududna lagaga caafimaadi doonaan hadduu ilaahay aan rajeynayaa maanta cudurkaani bulshada dhibaato ba-an ayuu ku hayaa ka waran maxaa looga hortegi maxaa looga hortegi karaa maxaase talaad usoo jeedin laheyd ama maxaad ugu baaqi laheyd ummadda soomaaliyeed warantaasi walaalkay waxaan ugu baaqi lahaa inay biyo badan la cabo cuntaa cuntada maad garatay wadaniga ahayd oo qubkeeda qabta la cuno caloosha aada loo jilciyo calooshan adkaanaysa in la jilciyo cuntooyinka haddaa la heli karo la xashirinin in la cuno sidaasoo kale khudaar iyo wax haddii la heli karo cagaarkan in la cuno caano iyo wixii qofkii heli karana oo isticmaalo gaar ahaan caano geel marka haddii uun qofku uun fursad uu heli karin inuu sidan oo kale barnaamij caafimaad oo la kulmo dhakhtarka u dhow intuu tago tala bixintii si uu qaato oo waxyaalahaas-tiiba uu isticmaalo haddaan agoodi karin isagu marka inuu biyo qandacoo diiran oo kale ku fadhiiso cusbadu ku badan tahay qofka haddayna sokor lahayn marka calooshiisa inuu ka shaqeeyaan aan aan ula talin lahaa
si guud marka dardaaran maxaa soo jeedin laheyd marka doctore
walaal waxaan soo jeedin lahaa hadda waa markii labaad aan imaanayo deegaankan deegaankan degmada baraawa ka tirsan waa markii labaad aan imaanayo qorshahaygu markii hore wuxuu ahaa inaan hadduu ilaahay toban iyo shan beri aan intan joogo dadkii hore oo tiriibkii hore daawada qaatay inaan daawadoodii u harsaneyd inaan u shaqayno wixii cusbaana aan qabanno deegaankan eryadan joogto kabacdina markaa u ruqaansano deegaankan ballaaran ee jilib oo kale inaan ruqaansano halkaas hadduu ilaahay eriyadaas wixii jubbada dhexe jubbada hoose halkaas aan aan isla qayb qaadno waqti qaadanaan qorshaynay sibaa markaa waxoogaa roobkii iyo culays culayskii waqti roobeed oo xagaa aan ku soo aadnay markaan saa u qiimeeyey iyo waqtiga yagii aan haysanno iyo waxaan markaa aan doorbidnay insha allahu tacaalaa hadda inaan waqtigan safarkaygan intan aan ku ekaado walaalihii wixii imaan kara oo degdegsan oo imaan kara inay yimaadaan insha allahu tacaala ayaan ku baaqayaa waanu caawinaynaa insha allahu tacaalaa hadduu ilaahay idmo sidaasaan ku baaqi lahaa wixii deegaanada jooga dhadhow oo oo walaalo ama xanuunka la dhib daran oonan tiriibka dambe sugan karin inay markaa inay deegaanadaas wixii jooga ay yimaadaan insha allahu tacaala qiimo dhimis oo kolay safaradii maadaama ay dhib badan ay soo galayaan safaradii waxaa weeye waanu caawin doonaa qiimo dhimisaan u samaynaynaa insha allahu tacaala inay deegaanadaas wixii ka imaan kara oo hadda sugan karin safarada dambe inay yimaadaan aan ku buurin lahaa insha allahu tacaala ilaahina ha u fududeeyo safarku waa dhib badan yahay maca dalika laakiin insha allahu tacaala jaanisyadu waa gaagaaban yihiin waqtigana lama yaqaano ilaahay si uu waxya ka dambeeyo marka intaasaa jiri cafwan waqti fiican oo waxiina waa imaan doonaa hadduu ilaahaymo deegaankaas hadda laakiin hadalkaygii hore waa dabategaan ka wadaa marka insha allahu tacaala bukaanku a kasoo qayb galeen wixii i sugi karin marka dambe sugan karin ha yimaadaan kuwii beru insha allahu tacaala هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markaana ku soo dhowaada xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhagaysataan barnaamijkeena caawo waxaa idinku soo maqan xalqada sagaashan iyo labaad waxaana noo soo jeediyay alaaba doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waxaad nooga warantaa caabuqa ku dhaca keliyaha noocyadiisa iyo waxa sababa bismi illaahi raxmaan raxiim nefritis caabuqa ku dhaca keliyaha inflammation of the kidney and may involve the glomerular tubulus and interstitial tissue surround the glomerular and tubulus oo ay tahay macnaheedu waa caabuq ku dhaca keliyaha nefron marka lagu leeyahay macnaha waa base structural function of kidney macnaha waa waxyaala aasaas u ah keliyada inay shaqayso qaybahaasa loo yaqaanaa waxaa loo kala qaybaa glomerulonephritis oo ah inuu ku dhaco keliyada iyo shaandhadaba iyo interstitial nephritis oo ah inta ku dahaaran inuu ku dhaco causes way badan yihiin waxaa ka mid ah waxa ugu badan oo kelyo ku dhaco sida badan waa infections and toxins waa sun inuu kelyada suno- sumowdo ama inuu ku dhaco infection inta marka infection ugu caansan waxaa kamid a pyelonephritis oo ah uti-da markay qaybteeda kore ay gaarto ama urinary tract infection waxaa kamid oo kale lo- lupus nephritis ama loo yaqaano eh, systemic lupus erythematosus waxaa kaloo kamid a athletic nephritis oo ah qofka almiitada badan sameeyo keliyihiisa dhaawac ayaa gaaro keli- kaasna way keenta keliya dhib way u keentaan calaamadaha ugu caansan marka lagu- oo qofka la dhihi karo keliyuula ayaa oligouria ka mid ah qofka oo keliyihiisa ay kaadi- kaadi badan qofka ka imaan weyso kaadidoo yaraato Eh, uremia qofka oo sunta jirkiisa ay ku bato sida urea oo maado ah ee keliyaha ka baxda ah waxaa kaloo kamid ah hematuria in kaayada dhiig lagu arko waxaa kaloo kamid ah hypertension in dhiig kar qofka lagu arko waxaa kaloo kamid ah proteinuria ama in protein lagu arko kaayadaba intaba waa calaamada ugu waaweyn oo keliyaha la dhaho qofkan calaamada ka muuqda marka la baarayo waxaa lagu baaraa masiinta c b c da oo lagu ogaanayo qofka h b giisa iyo cause of anemia waxaa kaloo la rabaa in qofkan laga baaro urine creatine and creatine and electrolyte oo ah macdanta ama canaasirta ku jirta dhiigga oo keliyahaas ay hadba laga ogaanayo inay jirka ku badan yihiin inay ka baxeen iyo urea maadadaan ku dhahayo oo iyadana iyo x-rayn waa la saaraa si loo arko keliyaha waxaa kaloo lagu baraa ultrason oo keliyada sheebkeeda lagu ogaanayo inay weynaatay inay yaraatay iyo dhagaxyo inay ku jiraan inka lagu ogaanayo daaweynteedu hadba iyadoo la fiirinayo kooska asaga oo pharmacotherapy haddaysan gaarin waaye kidney failure oo markaas u baahan in la sameeyo kidney plantation ama in kelida keli laga bixiyo kelika lagu talaalo ama maahan ama dialis aysan gaarin haddana waxaan isleeyahay isbitaalka haddaysan kidney failure ahayn ama kidney kidney transplantation aysan ahayn inuu wax ka qaban karo marka qofka isku arka calaamadahaas dhakhaatiirta ha u tago wabilaahi towfiiq
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqoon jenaraal cabdulaahi macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee sirdoonka dowladdii shuuciga ahayd ayaa dhaliilay hanaanka shaqo ee sirdoonka dowladda federaalka wuxuu ka hadlay weerarkii ugu dambeeyey ee nafuurnimada ahaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo xubno kale oo ku caweynayay meel u dhow xarunta habarkhadiijo ee muqdisho Een, horta een, mas-uuliyiinta een, hay-adaha ammaanka meel kastay ay maaragta ay joogaan waa marka laga bilaabo agaasimaha sirdoonka iyo dhammaan agaasinka muxuu ahaa een, ka hooseeya oo wada muxuu ahaa howlaha sirdoonka muxuu ahaa sirdoonka istaraatiijiyadiisa waxa waaye meel howda garaac markaad meesha howdka aad garaacdo garaacdo maska dadcunka ayaa kasoo baxaya marka waxa waaye een, sirdoonka marba haddii operationka cadowga ay soo qaadeen waxa waaye marka waa waa waa fashilantay hadiiba uu dhacayba wixii iyaga ay rabeen marka waa nasiib daro in waxa waaye een, shaqooyinka een, amniga ama sirdoonka waxa waa har iyo habeen een, muxuu ahay een, unug qayb ka midana inay maanta tababarka iyo tayada iyo ciidanka ay sare ay u qaadayaan een, kuwa kalena muxuu ahay wixii la baray inay maaragta ay ku howlgalaan oo oo si daacada oo niyadsamaa ay maaragta ay u shaqeeyaan muxuu ahay dhammaan tiimka oo sirdoonka ah oo maaragtay sida wadajirka u shaqeeyo caloolfiyoobi ay ka dhexayso iyo walaaltinimo marka taasna meesha inay ka maqan tahay ayaan maaragta aan dareemaya waxaad u malaynaysaa in marmarka qaarkood ay isdhigtaan een, isla xisaabtanka waa inuu inta uusan dhibka uusan dhicin oo isla xisaabtanka uu socdo oo qof kasta muxuu ahay la qiimeeyo tayada oo aqoontan uu u leeyahay iyo sida uu daacadda uu ugu yahay inuu maaragtay hawshan een, sirdoon oo maaragtay uu fuliyo Een, fulintii ayaa ayaa la rabaa in dabagal lagu sameeyo inta aysan wax dhicin laakiinse haddiiba kolka ugu horreysay fulintii ee maaragtay meesha ay ka maqan tahay waxa waaye een, yaa la eedeeyaa marka waxa waaye waa waa waa mas-uuliyad darro wadareed oo maaragtay oo oo hay-adda sirdoonka ay maaragtay een, ku habsatay oo oo muddo soo jirtay sababtoo ah waxa waaye marka ugu horreysa dadka tayada u leh aqoonta u leh muxuu ahay waxaa suurtooda in qaab un looga fogeeyo shaqada looga fogeeyo oo kuwa aan maaragtay markaasi daacadna aan u ahayn een, kuna heran recommendation in maaragtay ay meesha ay gacanta ay ay- ay ku dhigaan kuwaasna een, aqoon aysan u lahayn hawsha aysan fulin karin marka waxa waaye waa in ay dib laysugu noqdo qaabka maaragtay loo sixi lahaa ee, sirdoonka loo sixi lahaa sirdoonka soomaaliyana waxa waaye niisa waa inuu noqdaa een, mid nationka oo dhan ka shaqeeya waddanka oo dhan ka shaqeeya waddanka oo dhan kama howlgalo meelo cayiman maahine sida muxuu ahay gobollada dhexe iyo iyo hiiraan iyo hirshabeel iyo magaalada muqdisho maahine inta kaleeto waxaad u malaynaysaa inay iyaga iskood maaragtay isu maamuleen inay sirdoon gaara ay samaysteen oo aysan connection uusan jirin xogta iyo muxuu ahay iyo iyo wardoonka iyo xogaha lasoo aruuriyo ay maaragtay qaybsadaan ay wadaagaan marka waa waa nasiib darro maogtahay M- m- ma jiro national intelligence oo waddanka oo dhan uu leeyahay meelaha ka soo bixi kara waa midaan oo kaleeto iyo tii ayaan dhaweyd muxuu ahay lagu weeraray israel هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa la sheegay inay weerar ku soo qaadeen deegaanka cadli oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamadan oo ay dadka deegaanku sheegeen inay ka amar qaataan saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayay tilmaameen in deegaanka ay ka geysteen dil iyo dhac ayna dadka u adeegsadeen hubka culus ee lagu dagaalamo ugu yaraan hal qof oo ka mid ah herkood ah ayay sheegeen in lagu dilay weerarkan ciidamaduna intaasi kadib ay dhac baahsan deegaanka ka geysteen dowladda hadda la sheegaa weligayna ma arag deegaanka caadlaya nahay waxay wado ma arag oo wanaagay oola tirido iyadoona weeraraysa maaha waxaan ka aragnay afgalaasyo iyo jabshayaal iyo baasuuka nalaku garaacayo aan aan ka helnay wanaagiyo waxaan ka sugayna waxaan ku hayna ma laha waxaan nalaku weeraray shaati dowladeed qabiilna ma weerarin annaga dowlaanna weerartay waxaana noo soo adeegsada nin layidhaha muuse daba dheere laaluushaa la soo siiyey waxaa noo soo adeegsada nin ceydiid layidhaaho muqaadiraadka ka ganacsada oo degaanka ceelbaraf fog wax naga damiintaan ba noo dadeeyana ma arag dilkuna wuxuu nagu dhacay sib maalin sabdaadou nagu dhacay ilaa waaga wax raaligelin ka bixiyaa ma arag habeen sabdiya xoolo la qaatay oo dad la boobay masaakiina oo haween iyo carruura oon rag joogin ninka mootadiisa la qaata wuxuu degay ou joogaa nairobi oo ilmihiisa mootada laga qaatay ninka xoolihiisa lasoo furfurtane waa ninka miskiinka ah oo geeriyooda marxuumka dhintay oo hooyadiisa waayee loo siiya tanjir laga soo furtay xoolihii ay qabaan dhiigga ayay qabaan hantida ayay boobeen waxaana shalay cabashaan nahay waxaan ka nahay ceydiid ninka la yidhaaho jaadkiisa afar iyo labaatan saac wiilashayna lagu dilo waxaan ka nahay ninka la yidhaahdo xasan hiiraale waxaan ka nahay muuse dabadheere waxaa waaye habeenkii sabtiga ee yimideen caadley waxay ka qaateen xoolo waaweyn oo nool ay ka wateen guri waxay qaateen mooto cusub oo hadda la soo gaday cabdibilahay ku xiriiriyeen waxaan dhaana xoolahaan ha noogu xiriirina cabdibilaha mootadaana waa cusub tahay lama hadalnayna yidheen naago ananka waxaan ka nahay nimankaas cabasho waxaan nahay deegaanka caadley wiilkayna haldooraha ayaa ina dhashii ka soo qaateen ay ku garaaceen waxay ku dileen maxaanku idhahdaa bambo cabashaan nahay waxaan ka nahay maxaanku idhahdaa xasan hi- ninka la yidhaha xasan dhicisow waa ninka dhisi heesto muuse daba dheere xasan hiiraale ummadda ilaahayn cabasho uga naha caalanka meel walbay dunida daaftaheeda ka joogaan waa xanuunsannaha maanta qiyaradayna lama soo koobi karo anfariidaan taagannahay waxaan nahay dad diiraan hayso ummadda caalanka joogta meel walba haddaan taas wax laga dhihina aad iyo aadan uga xunnaha midaan dhigi karnaana dhigayna waankaasee xanaaqaasaan la soo bixiya dashiikaan nagula garaaco ilmahayna iyo dugsida korkooda laysku dilay oo cunugaas laba saaco maalmeed la haysta qofna ayna u hiilin aan ka cabaysanay xanaaqan ka nahay la jarjaro ge- meydkiisa geedaha la saaray waxaa waaye haddii dowladda shaatigeeda nagula dilaayo in naloo soo gashado nagula garaacayo aad iyo aadan uga xunnahay anaga waa caraysana caradana sooma koobi karno marka waxaanu leenahay soo diilaan daa'ir nimankii soo diilaan daa'ir nimankii soo diilaan waa la soo tiirka lagu soo taaga maahine diya ka qaadhay doonima diya ka qaadhay doonima diya ka qaadhay doonima nimaan iga damiir badnay ina durmaya doonima ina durmaya doonima dad iyo deeq waxaan lahay nin isu dartay doonima nagala dilay oo maxay ahayd oo sida arxan darada aa loo dilay marka waxaanu leenahay xasan hilaale iyo xasan dhicso iyo dadka ceelbarafka ninkadan ugu soo weeraray ku dhammaystireen wiilkaynkeesiyahay ku dhammaystireen dhashiinkayaa dhuushilkay dhashiinkayaa dhuushilkay markou naga dhaawacaya dhaawicii ku dhammaystireen dhaawicii ku dhammaystireen dhashiinkayaa dhuushilku waxaana hadda dirisa oo qaraabe ah oo ahal ah oo walaalo ah tignika inta nagu soo weeran dhashiinkaa dhuushilka wiilkayni wadaalkiyo calamada babilaaya xabadda joojiya dhahaa inay wiilkaynu hoos dhammaystiraan
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي markanna waa dhigana ka hadlaya barashada iyo dalabka cilmiga waxaana soo jeedinaya maariya haashim maxamed oo ka mid ahayd ardaydii ka qayb gashay tartan ay dhowaan qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan مجد مجد وعتلى عشرين عمر عشرين عمر عشرين عمر مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء وتخلد ظلها في الأرض عمرا يعكس الآثار من أسمى ضياء مرت الأيام عاما بعد عام وتقلد مجدها جيد السماء بسم الله الحمد لله الذي جعل العلم نورا وضياء وهدى وبهاء وفضلا ونقاء ورفعة في دار الفناء ودرجة في دار البقاء والصلاة والسلام على نبينا الأريب مبشر القلوب ومتمم مكارم الأخلاق والآداب وعلى آله وصحبه العلماء الأتقياء والأدباء الفسحاء ذوي الحجة والنهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anigoo ah maariye haashim maxamed oo ah ardayd ka mid a ardayda dhigata jaamacadda alqima ee wilaayada jubbada dhexe khaasatan faraceeda degmada jilib dhigtana kuliyatu shariica khaasatan qismiga alfiqhu wa usuuluhu waxaan doonayaa inaan halkan idiiga soo jeediyo mowduuc mowduucaasoo ciwaankiisa la yidhaahdo dalabul cilmi mowduucani waa mowduuc aada ugun ballaadhan waana mowduuc ay culimmadu kutub kala duwan ka alifeen qadiiman wa xadiidan halkan waxaan idiiga soo jeedin doonaa kitaab ka mid a kutubta laga alifay dalabulcilmi kitaabkan khulaasadiisa idiin soo jeedin doono waa kitaab cajiiba oo aanay bulshadu aada ugu baraarugsanayn mana ahan kitaab hal jal soo quraa laga hadli karo wuxuu mudan yahay kitaabkani intaa in ka badan in laga hadlo wuxuuna mutaystaa inay dalabatulcilmiga ka dhigtaan rafiiqooda khaaskaha waana kitaabka ugu wanaagsan ee laga daraasiin karo aadaabu dalabulcilmi haddaba kitaabka muhiimadda intan la-eg leh haddaan magaciisa idiin sheego waxaa layidhaahdaa adabu dalab wa muntaha al arab waxaan ka eegi doonaa kitaabkan dhowr dhinac sida kitaabka magaciisa taariikhda mu-alafka iskale kitaabkan mumayisaadka uu leeyahay kitaabkani iyo inta fasal uu u qeybsan yahay kitaabkan sidaan mar hore soo xusnay oo magaciisa waxaa layidhaahdaa adabu dalab wa muntaha al arab kitaabkan waxaa iskale al-imaamu aljaliil maxamed binu cali ashawkaani raximahullah sheekhani wuxuu dhashay sanadka kun boqol saddex iyo toddobaatankii bishii dulqacida siddeed iyo labaatankeedii maalin isniina sheekhu wuxuu ku dhashay waddanka yeman khaasatan magaalada sancaa sheekhu wuxuu ka qaatay culimmadii xilligaas joogtay iyuu cilmiga ka qaatay sheekhu wuxuu ku barbaaray usra diiniya khaasatan guri laga buuxiyey cilmi qur-aanka ayuu xifdiyey isagoo aad u yar sheekhu wuxuu bartay bifunuuni lcilmi lmukhtalifa haddaba waxa xusid mudan sheekha intaas leeg in aabihii uu ahaa culimmadii xilligaas joogtay kuwoodii ugu muhiimsanaa sheekhu wuxuu ahaa mid aad ugu maman inuu mudaalacaysto kutub taariikh waladab sheekhu wuxuu leeyahy mu'alafaad mu'alafaadkaasuu ka alifay aqlab alculuum waxaa ka mid ah sheekha mu'alafaadkiisa kitaabkan horteena yaala adabu dalab wa muntaha alarab السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار وحكلو كمدا نيل الأوضار من أسرار منتقى الأخبار كتاب كان وحو لي مميزات, مميزات بدن مميزات كيسا وحا كمدا إنو عدي معاني دي كجرتي مفردات كي إجمشي أونا صاري معاني قوادي حقوف كستو فهمي كرو وحو تعليقي شيخو معاني دي أما مواضيع دي أو مهم سنيد أو باهنيد إلا تعليقيو وحو صو صاري درجة حديثك إساقو كأيغيا حديث كستبا درجة ديسا kitaabku wuxuu u qaybiyey sheekhu shan fasal fasalka koowaad waa irshaadaatun wa usuulun caama wuxuuna ka kooban yahay ilaa afar cinwaan cinwaanada ka hoos baxa waxaa ka mid ah islaaxu niya iyadoo aynu ognahay niyadu muhiimadda ay leedahay iyo meesha wax kasta ay ka aasaasmaan inay tahay waxaa kaloo ka mid ah alqaayatu min alcilmi fasalka labaad waa asbaabta keentay inay ku dhacaan dadku qabyaaladii oyna ka tagaan cadaaladii iyagoo u janjeersamay dhanka iyo cadaalad darrida wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr cunwaan waxaa ka mid ah waxyaabaha keenay inay dad ka tagaan cadaaladii oy aadaan cadaalad darrida inay aada u jeclaadeen sharaftii iyo maalkii waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keenay inay dad ka tagaan cadaaladii inay dadku aada u daneeyeen doodii iyo murankii waxaa kaloo ka mid ah inuu qofku ku barbaaray beled beledkaas uu ku soocan yahay altacasub almadhabi haddaba fasalka saddexaad wuxuu sheekhu halkan ka soo jeedinayaa waxyaabo ku habboon qofka dalabatulcilmiga waxyaabaha fasalkan uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah sheekhu inuu u qaybiyey dabaqaad dalabatulcilmiga dabaqaadkaas oo ugu horeyso dabaqada koowaad oo ahaa caali lhima laa yardaa biduuni alqima kama gaadhayna inaan dabaqo kasta istultaag ku sameyno lidiiqil wakhti laakiin qofka u baahan kitaabka ayuu kaga sii bogan karaa ciwaanada kale ka hoos baxa waxaa ka mid ah waxay u baahan yihiin dadkaas dalabatul cilmiga isagu sheekhu ka eegay ikhtilaafi dabaqaatihim dabaqada koowaad ee dalabatul cilmiga culuumta ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah cilmiga naxwaha sida sarfiga cilmulbalaaqa usuulfiqiga kutubu sunna dabaqada labaad ee xamalaatulcilmiga waxay kutubta u baahan yihiin waxaa ka mid ah sida cilmiga naxwaha cilmulbayaani kutubulxadiis usuulfiqiga iyo cilmu sarfi dabaqada saddexaad iyadana xamalaatulcilmiga kutubta u baahan yihin ama culuumta u baahan yihin waxaa ka mid ah cilmiga naxwaha cilmulmustalax cilmiga sarfiga cilmiga tafsiirka iyo kutubulxadiis dabaqada afaraad iyaduna waa la mid fasalka afaraad sheekhu halkan wuxuu kaga hadlay mabaaxid qayima ahaa taasoo u iftiiminaysa qofka daalibulcilmiga dhabbihii uu qaadi lahaa wuxuu ka kooban yahay isaguna waxaa ka mid a ciwaanadu ka kooban yahay ahmiyadda ay leedahay qofku inuu barto qawaacidda caamka ee shareecada islaamka ay leedahay iyo in la isooga digay xeeladaha khilaafsan kana hor imanaya shareecadeena daahiran fasalka shanaad sheekhu wuxuu kaga hadlay mafaasid mafaasidaasoo qofka ka masaxaysa barakadii cilmiga wax la mid ah hadduu ku dhaco sheekhu wuxuu halkan ku sheegay laba musiibood oo aada u waaweyn kuwaasoo ku habsaday guryihii muslimiinta midda koowaad iyadoo aha shirkiyaadkii oo ay ku dhaceen qaar ka mid a ummaddu ilaa heer si ay ugu dagmeen ay gaadhay inay caabudaan xabaalihii dadka wan wanaagsanaa iyo qaar ka mid a inay fahan khalad ah ka qaateen ummaddu madaahibtii iyo culimmadii hadalka culimmada kuwaasoo fahankooda khaldan uu keeni karo inuu tafaraaruq muslimiinta ku yimaado haddaba sheekha intan la eg taariikhdiisa uu geeriyooday haddaan xusno sheekh wuxuu geeriyooday sanadii kun laba boqol iyo kontonkii bishii jamaadul aakhir toddobiyo labaatankeedii habeen arbacaah haddaba kitaabkan waxaan u sameeyey khulaaso yar ee ma ahan intan kitaabkii oo dhan inaan isdul taagnay waxaan halkan ooga soo jeedinayaa dardaaran aan dalabatul cilmi uu soo jeedinayo waxaana leeyahay waalcilmu saaliku darbihi yarqaa ilaa daari annaciimi wa jannati aridwaani yastakfiru alxayawaanu xata alxuutu fiih جوف البحار لعالم رباني وفعاله محمودة ولأجلها تدع الجنائح ملائك الرحمن شد الرحيل إلى رحاب العلم لا تعجز عن الترحال والجولان واسلك طريق العلم فهو طريق من حملوا الحديث وسنة العدنان كالبيهقي والدار قدني والنسائي وابن حنبل من بني الشيبان وابن المديني والعلاء ومالك والدارمي والحافظ الطبراني درسوا العلوم دقيقها وجليلها وتمنهجوا من منهج القرآن خاضوا قمار العلم ما ملوا ولم يتكاسلوا كتكاسل المتواني سهروا الليالي كي ينالوا لبه وتمسكوا بأعنة الأتقان فالعلم يحصل بعد دول عناية وعزيمة كعزيمة الشيخان هيهات إدراك المعاني بالكرى وتنعم وبراحة الأبدان لا يجتنى الشهد اللذيذ براحة ومريد ذاك يبوء بالخسران haddaba ugu dambayn waxaan u dardaarmayaa qof kastoo doonaya inuu dalbo cilmi inuu ka faa'iidaysto kitaabkan kitaabkan oo ah mid aanan laga daalaynin akhrintiisa xaqiiqatan kitaabkani waa bahjatun linnufuus waakhiiran aquulu hada alkitaab yacjisu allisaanu can wasfihi waakhiiran ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu ilaahay naga dhigo kuwa ku sifooba ama yeesha akhlaaquulculamaa iyo adabkii dalabada iyo cisigii saxaabada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادروا وإلى المعالي رافقوا وإلى المعالي رافقوا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم